bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaan saaxiibayaal idil ahaantiin meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada warka duhur oo alaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo hagsmaayo codka jubbaland qodobada aad ku maqlaysaan warkayaga maanta waxaa ka mid ah howlgal ka dhana al-shabaab oo ka socdo shabeellaha hoose maxkamadda ciidamada oosaaka ee dil toogasho ku fulisay askar ka tirsanaa ciidanka dowladda maraykanka iyo kelmadu ka wada hadlay xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne dani oo kormeeray taliska guud ee ciidamada ilaalada xeebaha puntland doonsiday xoolo laga dhoofiyo soomaaliya oo degta iyo weliba ukraine oo ka degtay howlkar oo isku qorsheynayo bishaan gudaheeda qodobadaas ayaa aad ku maqli doontaan warka maanta
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa labada bisha febraayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaa warkaa soo saaray cabdinajiib fantastic maxamuud cali xasan oo aniga ayaa idinla socodsiinayo haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya howlgal ka dhana al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa gobolka shabeellaha hoose oo ka mid ah gobolada sida weyn lagula dagaalamay nabadiidka al-shabaab cabdirasaaq cali cabdulle socoto ayaa warkan eegaya
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo howlgalka dhanaa maleeshiyaadka al-shabaab ay ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada baraabe ururka labaatan iyo shanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa muddooyinkii dambe u diyaar garoobiyay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab taliyaha guutada lixaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal aadan cabshir nuur oo kormeeray ciidanka xoogga dalka oo ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku amray u diyaar garowga dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab waxa uu sheegay in deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ay si dhaqso ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay kula wareegi doonaan islamarkaana iminka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxaay dil doogasho ku fulisay askar ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kuwa oo horay dileel u geystay cabdifataax xaaji mudde ee warkaas eegaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dil toogasho ah ku fulisay afar askari oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya kuwaasi oo horay dileel kala duwan ugu geystay magaalada muqdisho askartan ayaa maalmihii lasoo dhaafay maxkamadeyntooda waxay ka socotay magaalada muqdisho balse ugu dambeyn maanta ayay maxkamadda ciidamada dil toogasho ah ku fulisay askartan maanta dilka toogashada lagu fuliyay ayaa waxaa magacyadooda ay kala yihiin bukhaari cawil maxamuud oo nisa ka tirsanaa cali maxamuud xuseen oo militariga ka tirsanaa cabdirasaaq axmed mukhtaar oo booliiska ka tirsanaa iyo maxamed nuur sheekh warsame oo isna booliiska ka tirsanaa
maraykanka iyo galmudug ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta dagaalka ka dhanka ah nabadiidka al-shabaab waxaa warkan eegaya cabdirasaaq maxamed sheekh saraad wadani
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa la kulmay saraakiisha taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ee ku sugan xeebaha degmada hobyo isaga oo kala hadlay xoojinta howlgallada ka dhanka ah dagaalka al-shabaab sida ay qortay warbaahinta dowladda madaxweyne qoorqoor ayaa ka codsaday taliska maraykanka inay laba jibbaaraan howlgallada dhinaca cirka ah ee ka dhanka al-shabaab iyada oo codsiga madaxweynaha ay aqbashay africom madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale maraykanka ka codsaday inay ka qayb qaataan sidii deegaanada looga xoreyn lahaa al-shabaab dibna loogu soo celin lahaa adeegyada caafimaadka biyaha iyo waxbarashada deegaanada galmudug ayaa waxaa weli ka socda howlgallo ka dhanka al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay markaasi dabayaaqadii bishii hore al-shabaab ka qabsadeen degmooyin istaraatiiji ah oo ay ku jirto degmada xarardheere ee gobolka mudug milatariga maraykanka ayaa toddobaadkii hore sheegay inay weerareen ama ay markaasi fuliyeen weerar dhinaca cirka oo inay ku dileen soddon ka tirsan al-shabaab meel u dhow xarardheere kadib codsi uga yimi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa waxa uu kormeeray taliska guud ee ciidamada ilaalada xeebaha maamulkaasi puntland sida warkan ay ku eegeyso kaafiya cumar ugaas
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo kormeeray taliska guud ee ciidamada ilaalada badda iyo beriga ee b m b f ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee taliska iyo hogaanada taliska mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey shaqooyinka amni ee u qabsoomay tababarada ciidanka dadaalada socda iyo shaqooyinka la qorsheynayo madaxweynaha siciid cabdulaahi dani ayaa ku boogaadiyey ciidamada iyo hogaanadoodaba howlkarnimada iyo hufnaanta dadaalada ay markasta heeganka ugu yihiin difaaca dalkooda iyo garab istaaga shacabkooda waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay inay si laba jibaaraan dadaaladooda
doon siday xoolo laga dhoofiyey soomaaliya ayaa waxa ay ku degtay mid ka mid a xeebaha gobolka sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdimajiid cabaas aadan fantastic
doonidan oo habeenkii isniinta ah ka shiraacatay soomaaliya waxa ay boqolaal neef oo lo ah u waday dalka yeman balse ilo maxalli ah ayaa sheegaya in doonida ay ku degtay meel afartan iyo shan maylis u jirta xeebaha magaalada berbera ilaa iyo laba iyo toban baadmaaxiin ayaa la socday doonida degtay kuwaas oo shan ka mid ah ay u dhasheen yemen halka shan kalena ay ka soo jeedaan dalka hindiya iyo laba soomaali ah ganacsade u dhashay dalka hindiya ayaa lahaa doonida degtay oo lagu magacaabi jiray almarwa taasi oo shixnadaha xoolaha iyo badeecadaha kale u daabuli jirtay soomaaliya ilaa iyo yemen dhanka kale dabaylo xoogan ayaa la sheegay in maalintii isniinta ahayd ee lasoo dhaafay ay ku dhufteen koonfurta iyo galbeedka badda cas iyo gacanka biyoodka ee baab al mundab taas oo sababtay in ay doonida xoolaha waday ay degto hay-adda saadaasha hawada ee yeman waxa ay markaasi u degtay kalluumaysatada dabaylaha ka dhacay xeebaha galbeedka iyo koonfurta badda cas ee khatarta gelin kara nolosha iyo doonyahooda xawaaraha dabeesha ee xeebaha galbeedka dalkaasi waxa ay gaartay lixdan kilomitir saacaddiiba waxa aana taasi ay cabsi xoogan ay ku abuurtay dadka kalluumaysatada kuwaas oo hadda ka cabsi qaba in ay dhibaato ka soo gaarto dabeesha
waa tahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan warkii duhurnimo waxa ay noo soo socdaa qodobadii akhbaaraadka dibadda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii isboortiga cabdirasaaq socoto ayaa fiirinaya aad baad u mahadsan tahay cadow door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka doore raadiyaha kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay kulamada caaba la ciyaarayo ee horyaalada la liiga sbain iyo weliba kaabka itaaliya aan ka horumarno la liiga sbain kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa caawan la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee falansa kulan ka tirsan la liiga sbain iyadoo real madrid ay inta badan dooneysa caawa in kulankaasi ay guul ka gaarto kulankaasoo mid aad u xiiso badan ayaa waxa uu soo galaya caawa kow iyo tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika dhanka iyo kaabka itaaliya haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee juventus ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee lazio oo inta badan juventus ku jirta kaalimaha hore ee kaabka itaaliya iyadoo ah kulankaasi mid aada u xiiso badan ayaa waxa uu soo galaya caawa kow iyo tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika aan dibid inku celiyo cadow iyo qebaa warka ka dhiman
aad buu mahadsan yahay socota ayuu ahaa uu noo soo goobayay qodobkii isboortiga markaana wasiirka difaaca ee wadanka ukraine ayaa waxa uu ka digay in ruushka uu isku diyaarinayo weerar cusub oo dalkiisa lagu qaado isagoo shaaca ka qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u bilaaban doono marka la gaaro afar iyo labaatanka febraayo wasiirka ayaa waxa uu sheegay in moscow ay abaabushay kumanaan askari ayna isku dayi karaan howlgal xoogan marka la gaaro sanada guuradii koowaad ee duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine kasoo kaasoo bilowday bishii febraayo ee sanadkii hore waxa uu intaasi ku daray in moscow ay abaabushay ilaa iyo shan boqol oo kun oo askari si ay u fuliyaan weerarkan adag oo ay ku qaadayaan mar kale gudaha wadanka ukraine guud ahaan saaxiibayaal warkii duhur maanta waa naga inta warka waxaa idiin soo jeedinayay maxamuud cali xasan oo aniga ah fantaasig ayaa soo saaray aniga iyo dhammaan intii igala qayb gasho isku duban waxaa idin leenahay nabadgelyo